saad arkaysaa ambo waxaan joognaa xilli habeennimoah oo dhammaan mas-uuliyiinta ay ku sugan yihiin magaalada bartankeeda taasoo ay keentay system solarka oo laga hirgeliyay degmada baardheere oo horumar weyn oo ku soo zaa'iday ee magaalada kaasoo ka qayb qaadanaya amniga ganacsiga iyo horumarka dhammaan marka waxaan u taagannaha annaga ka maamul ahaan horumarintii deegaanka iyo amnigii labadaba ayadoo weliba uu madaxweynaha amar ku bixiyey in dalku xaalad dagaal ku jiro heeganna loo istaaga si loola dagaalamo cadowga dalka soomaaliyeed waxaan leenaha marka bulshada dhammaan waxaa loo baahanya in laga qayb qaato ammaanka horumarka lalana dagaalamo cadowga soomaaliyeed oo dalka iyo dadka iyo diintaba u soo kacay oo meel walba raba inuu dhibaato iyo qalqaliso iyo maxaanku rahday qalalaasi uu ka geysto laayana shacabka soomaaliyeed dhiiggiisana bannaysta marka waxaan leenaha ummadda soomaaliyeed ku soo dhowaada degmada baardheere oo horumarkan quruxda badan uu ku soo siyaaday waxaan rajaynaynaa in ay maxaanku rahday soolarkan uu la sii ballaariyo si ay dadweynaha u ganacsadaan habeen iyo maalin oo dhaqaalahooda u soo kobco haddana hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ku soo dhowaynayaa barsaab ku-xigeenka gobolka oo asagana nagula sugan goobtaan aan taagannahay xilligan oo ilaa saddex saac iyo afar saac oo habeennimo ah aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa bahda saxaafadda idaacadaha maxalliga ah iyo dhammaan webseedyada nagala qayb qaadanaya horumarkan
bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina wa nebiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saabihi ajmaciin wabacdu dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed oo nagula sugan degmada baardheere iyo kuwa naga daawanayo soshal midiyaha iyo idaacadaha iyo telefishinada wararkan uu ka bixi doono dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu siduu guddoomiyaha degmada u sheegay caawa waa habeen cawaysan ah waan ugu talagalnay inaan bulshada soomaaliyeed kula maaragtay cawaysanno horumarkan ballaaran ee ku soo kordhay degmada baardheere laga hergeliyey system solarka degmadaanoo baahi fara badan u qabtay barnaamijkan soolarka ah oo habeen iyo maalinba dhianada inay maaragtay mar un ay helaan waana markii ugu horaysay oo laga hergeliyo sistemka noocan ee degmada baardheere waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa maamulka degmada baardheere uu hogaaminayo guddoomiyaha degmada iyo maamulkiisa qaybada kala duwan iyo bulshada reer baardheere oo iska kaashaday in horumar deegaanka ay ku sugan yihiin la gaarsiiyo aad iyo aad baan uga ammaanaya bogaadinaya xaqiiq ahaan markii la fiiriyo degmooyinka gobollada dalka horumar noocaano intaan la eg meel uu ka jiro waa yar tahay system solarka xafiisyadii degmada iyo maaragtay waddooyinkii oo dhismay ay ku socoto international airborti baardheere oo isagana wakhtiyadan soo socda dhismihiisa u bilaaban doono guud ahaan marka markii la fiiriyo waxaa la dhihi karaa degmada baardheere waxay cagta saareen waddadii horumarka xaqiiq ahaan marka insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa in horumarka uu sii socdo bulshada soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa nabaddan wanaagsan oo caawa aan ku sugannahay oo magaalada leerarka loo sameeya aan ku dhex wareegayno oo bulshada aan la cawaysamayno in ammaankoodii ay maaragtay ku dadaalaan solarkan wuxuu wax badan ka bedeli doonaa ama uu caawin doonaa dhanka ammaanka iyo horumarka iyo shaqaynta dadka habeenkii ay shaqaysanayaan intaba guula aad u wanaagsan baa laga gaari doonaa mar labaad iyo mar saddexaan waxaa idin leeyahay hambalyo hambalyo horumar midkaan caawa aan ku sugannahay iyo mid ka sii weynba inaan gaari doonaan rajaynayna insha allahu tacaalaa reer baardheere waxaan kula dardaarmayaa inay ilaashadaan barnaamijkan system solarka oo la hirgeliyey oo maamulkooda uu ku hogaamiyey oo ma aragtay caawa magaaladii oo dhan leerarka aad arkaysaan ka baxayo inay ilaashadaan dadka horumar diidka ah oo cadowga ah oo ummadda dhexdeeda ku jiro inay iska ilaaliyaan inay barnaamijkan ay ka hadleeyaan ama dhibaateeyaan inay ka ilaashadaan hantidaan maanta la sameeyey waxa weeye waxaa iskale bulshada soomaaliyeed annagu degma iyo gobol maamul baan nahay berri waa nala bedelayaa kuwo kala imaanayo horumarkan iyo dhismahan iyo maaragtay leyrkan aad arkaysaan wuxuu u harayaa oo iskaleh bulshada soomaaliyeed
marka waxaan macnaha marka bulshada baardheere ku dhaqan aan u sheegaynaa in solar systemkan lama arki jirin wakhtigaanoo kaleeto bulsho intaan la eg oo ku dhex sugan degmada baardheere oo ama ganacsanayso ama ayadiiba muuqato oo la arko qof walba markuu maqhrabka tukado carraan mugdi bay ahaan jirta hal qofna laguma arki jirin marka waxaa hadda keenay in caawa intaanoo dad ay isku soo baxaan maqaayada inay furan yihiin solar systemkan la taagay oo leyrka ah waxaan rajaynaynaa insha allahu magaalada ka gees ka gees dhammaan inuu gaari doono inta ka dhimanna macnaha la israacin doono marka waxaan leenahay solar systemkan laftiisa ninka tuugga oo dadka ku dhex jiro iyo macnaha midka khawaarijka oo raba inuu dadka qarxiyo oo aan macnaha qaadanay madaxweynaha dalka inuu amar ku bixiyey in lala dagaalamo ugus meesha lagu arko ummadda soomaaliyeed dhammaanna cadowga ummadda soomaaliyeed ah cid kastana ay maanta ay rabto inay la dagaalanto annagana dagaalkooda aan u taagnayn horeyna ugu taagnayn haddana aan u taagannahay waxay diidayaan macnaha nolosha dadka iyo iftiinka iyo wax walba oo macnaha dadka ay ku horumarhayaan marka waxaa weeye bateri baa ku xiran solar systemkan waxaa la sheegaa deegaano badan in laga furto baalkan asaga marka waxaan u sheegaynaa ummadda baareere inay ilaashadaan la dhowrto qof walba wardiye gaara uu ka qabto midka gurigiisa uu ka hortaagan yahay iyo macnaha midka askariga iyo cid kasta qofka arrintaas ayadaa lagu helana insha allahu wuxuu la mid yahay dadka cadowga ah oo al-shabaabka ah waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismillaah ilaahay baa mahadle hadalkii qaymihiisii horta mas-uuliyiintii iga horreeyey baa yidhi dhammaan waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiintii iga horreysay oo u horreeya gudoomiyaha degmada cabdulaahi nuur xasan iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo madaxa arrimaha bulshada dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa maadaama ay yihiin dadka oo hadda barnaamijkan ama mas-uuliyaddan hadda degmadan horumarka ay ku tillaabsatay mas-uuliyaddeeda leh oo maantayto haddii ay shaqadan ay hayaan ay ka degaan lagu tilmaamahaya inay waxqabad u ah inay degmadan ay wax ka qabteen intay muddada ay joogeenna ay muuqato horumarka ay ku tillaabsatay degmadan mas-uuliyaddu iska qaadasho ma aha waxay u baahan tahay in dadka la tuso in deegaanka horumar uu gaari karo lana gaarsiin karo lana soo jiidan karto cid kasta oo wax ka qabanaysa waxaan isleeyahay mas-uuliyiintan waxay sabab u noqdeen horumarka deegaankan muddada yar oo mas-uuliyaddan la hayey waa degmadan waxay ka mid tahay degmooyinka ugu dambeeyey oo soomaaliya ee gacanta cadowga laga xoreeyo waxayna ka mid tahay degmooyinka ugu horumarka badan sida ay wakhtigii la qabtay muddadeedii ay u yar tahay waxqabadkeedana waa u badan yahay marka falilaahi alxamdu ilaahay ka sokow waa dadaal mas-uuliyiintan ay gaarsiiyeen dadkan iyo deegaankan waxaana garab istaagay dhammaan mas-uuliyiintii kale oo deegaankan u dhalatay iyo dadka hadda ku nool deegaankan waxaan leenahay horumarkan waxaa la dhihi karaa waa horumar aad iyo aad u ballaaran waxaa degmadan laga fuliyey mashaariic aad iyo aad u fara badan oo togog laga xiray oo biyaha ku fatihi jiray ay ku jiraan deegaamada hadda maamulka uu ku shaqeeya ay ku jirto oo xarunta degmada meelaha bulshadu ay ku jirto ay ku jirto dhallinyarada isboortigu meeshay ku ciyaaraysa ay ku jirto social hol meel kaste iyo dhammaan wadooyin wax walba horumar la taaban karo caawa waxaa u dambeeyey in la hirgeliyo system solarkii in la hirgeliyo oo hadda laga sheekaynayo mas-uuliyiintii ugu horreysa ay ka sheekaynayeen waxqabadkiisa iyo waxa uu deegaanka waxtar u yahay wuxuu u yahay in la arko wax kaste oo maaragtay cadowga oo deegaanka ku soo hoosgelin lahaa in looga foojignaado oo uu iftiimiyo oo maanta cadow ku soo dhuuman kara ma jiro deegaankan iyo weliba meelaha hadda sistemka laga taagay dadka wuxuu kale u leeyahay nacfi ah in dadku ay soo jeedaan oo xilligan hadda hamiinnimada ay adeegtaan wuxuu kaloo nacfi u leeyahay in maaragtay bilicdii magaalada ay qurxuunaato oo ay noqoto meel aad u qurux badan wax badan oo aan la soo koobi karin buu deegaankan u tarahayaa system solarkan hadda la hirgeliyey mashruuc kasta oo deegaankan laga hirgeliyeyna waxtarkeeduu leeyahay wadooyinkan waxay waxtar u leeyihiin hadda jaawaa la dareemay roob baada'i dadku dhibbay ku qabeen wadooyinka hadday noqoto ayraboorka markii la aado iyo hadday noqoto magaalada dhexdeeda mar hore ayaa waxaa la dareemayaa iyadoo weli ay socoto oo aan mashruucaan la soo gebagabayn yaa hadda waxaa la dareemayaa waxtarkiisii oo dadkii iyo gaadiidkii iyo isku socodkoodii dhammaan waa lagu nafisa dhibkii lagu qabayna waa laga raysta haddii la dhammaystiro oo la dhammaystiro xarigga laga jarana waxay sii noqon doonaan wax aad iyo aad waxtar ugu ah deegaanka weligoodna u sii waarahaya oo joogahaya waxayna ka mid yahay mashaariicda la fuliyey ayay ka mid tahay waxaa u dhiman oo hadda loo bilaabi rabaa ayraboorkii oo aad iyo aad u ah halbowlayaasha macnaha deegaanka ama degmada halbowlaha u ah waxaasoo mashruucana falilaahi alxamdu ilaahi baa ku mahadsan waxaa ku xiga mas-uuliyiinta maamulka oo oo macnaha degmadan ka shaqaynayey oo afar iyo ka saac u taagan inay deegaanka horumariyaan iyo bulshadooda oo iskaashaday waxaana dhihi karaa degmadanu waa degmooyinkii ugu dambeeyey haddana ugu horumarka badan waxaan leeyahay ha la iska kaashado dhammaan maadaama hadda cadowgii ummadda soomaaliyeed iyo ma- uu madaxweynihii dalka soomaaliyeed ugu baaqay inay yihiin cadowgaasu cadow aan cafinayn qofna oo hadda mas-uuliyiin iyo dad dowlad u shaqeeya midna aan goobayna goobahaya dadka shacabkaha dhammaan ay isku mid u yihiin iyo mas-uuliyad oo cid gaaro hadda ay beegsanayaan aysan jirin kuna dhawaaqa in hal meel looga soo jeesto dhammaan shacabkii soomaaliyeedna wuxuu qaatay in nimankaasu cadowga koobaad oo ummadda soomaaliya iyaga ay yihiin la iskana dhiciyo dhammaan waxaana ugu dambeeyey dhacdadii ugu dambeysay oo sooba ka dhacday baa ummaddii intii indhuhu ka xirnaayeen inta waqtigaasaa indhihii u furmeen haddana waxaa diyaar u yahay dadkoo dhan in la iska dhiciyo marka horumarkaana in la ilaashado dardaaranka madaxweynahana la qaato dhammaanna loo istaagay sidii cadowga la isaga xorayn lahaa ayaan soo jeedin lahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
een faa'iidada nalka uu noo leeyahay ama soolarkan waa faa'iido aad iyo aad u weyn degmada baardheera een waxaa waaye waa arkaysaa xilligan oo kale waxaan dareemi jirnay mugdi korontada waa iska gogo'i jirtay laakiin hadda waa arkaysaa aad iyo aad baan u dareemaynaa ee waana soo dhowaynaynaa insha allah wixii dhimanna waxaan ka rajaynaynaa aad aad aad iyo aad boqolkiiba boqol waxaa ka mid ah isbeddel ku imaan kara soolarkan oo kale hadda ilaa waa bariiskii waa shaqaynaya dabkiis maxaad rajaynaysaa marka maadaama barnaamijkan uu hirgelay maqaayadan iyo ganacsigaaga Waxaa aad raj- leedahay wuu neo neo waxaan rajaynaynaa population inaan helno ee, bulshadii oo dhan ay wadankii leyr hadduu noqdo population inaan helnaan rajaynaynaa cashada iyo habeenkii aad aan casho u helno weliba boqolkiiba boqol saasaan rajaynaynaa waxaan xiri jirnay annaga laba saac oo kale waa iska xiri jirnay waxaan rajaynaynaa hadda ilaa lix saac todoba saac inaan iska shaqaysano inkastoo hadda xoogaa gaadiidka soo gelinka magaalada uu iska yar yahay Soomaaliyeed daawanaya ku noqon qurbahan maxaad ugu baaqaysaa Waxaan ugu baaq- Waddankooduna weli ay ku jirto waxaan waxaan ugu baaqayaa dhammaan inay waddankooda howlgashtaan sidaan iyo si ka daran ay u howlgeliyaan Een, waxyaabaha qurbahaas ay juhdiga ay ku bixinaan ay ku bixiyaan gobolkooda iyo degmooyinkooda iyo magaalooyinkooda iyo waddanka adaa umaadsantahay adaa mudan baaraka allahu fiik
magacaaga ku bilow marka hore magacaaga ku bilow marka hore
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلهي بان مهد اسكاله دقمدا ندا مانتا waxaa kusoo ziyaaday soolara aad iyo aad u qiimo badan oo dowladda Soomaaliya ay nasisay midaas ayada ah Allah ku mahadsan maanta waa u joodaan degmada nada sida ay tahay iyo awal sida ay ahaan jirtay ilaahay baa mahad iskale waxaa loo baahan yahay hantidaan dhigo waxaan in aad ilaalsatiin waxaa kaloo loo baahan yahay dadtiin dhallinyarada soomaaliyeed intiina waxaan idinka ayaa iska leh wax qof kale oo leh ma jirto